hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq raashin ah gaarsiisay cisbitaalka doctor xabeeb qeybtiisa degmada dharkeenley deeqda ayaa iskugu jirtay bur bariis sokor iyo saliid gudoomiye ku-xigeenka hay-adda salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa ka waramaya deeqdan iyo waxyaabaha ay iskugu jirto maanta anakoo ah hormuud salaam foundation waxaan soo booqanay xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta ee doctor xabeeb oo runtii ka mid ah xarumaha hormuud salaam foundation si joogtada ah ay u booqato bilaha bisha ramadaan ayna siiso waxyaaba loogu talagalay inay ku kaalmaysto dadka meeshaan ku xareysan runtii maanta waxaan halkaan keennay bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor oo runtii loogu talagalay dadka halkaan joogo inay inta maaragtay looga faa'iideeyo waxaan aada ugu faraxsannahay meeshaan runtii tirada hadda halkan joogto ilaa laba boqol iyo sagaashan bukaan ayaa halkan joogo oo runtii waxay muujinaysaa in tirada ay ziyaaday waxaan uga mahad celinaynaa doctoorka shaqada uu bulshada u hayo waxaan rajeynaynaa insha allahu in arrinkan uu maaragtay unaqato dhiirigelin iyo inuu maaragtay bulshada usii adeego doctor cabdiraxmaan cali cawaala xabeeb ayaa ka mahad celiyey deeqda la soo gaarsiiyey
sanad kasta bil kasta oo ramadaan ah wayna soo xusuustaan runtii waa sadaqo waa hadiyad qiimo badan ku soo aatay xilli munaasab ah waan kala wareegnay bariiska burka sokorta saliidda sidoo hore u sheegay tirada guud ee bukaanka ilaa laba boqol iyo sagaashan muqdisho waa saddex xarumood runtii hormuud waxaan dhihi karraa actin ama jiraa waxay ka noqotay kaalintii gofarmentiga ama dowladda ayay ka noqotay sababtoo ah laba jeer ayay aniga ay igu caawisay cisbitaalka doctor xabeeb qeybtiisa degmada dharkenley ayaa waxaa ku jira dad badan oo qaba xanuuno kala duwan oo dhimirka ah